baxniintii cutubka laba iyo labaatanaad haddii nin dibi ama la xado oo uu qasho ama iibiyo waa inuu shan dibi dibigii ku magdhabo laxdiina afar laxaad haddii tuug la helo isagoo guri u dhacaya oo inta wax lagu dhufto uu dhinto markaas kii dilay dhiig eedkuma laha haddiise qorraxdu u soo baxdo markaas dhiigga eed buu ku leeyahay waa inuu u soo celiyaa hadduusanse waxba haysan dee markaas waa in isaga la iibiyaa tuugnimadiisii aawadeed haddiise wuxuu xaday iyagoo nool gacantiisa laga helo ama dibi ha noqdo amabase dameer amase lax waa inuu labanlaab u bixiyaa haddii nin beer canab ah ama beer kale xoolo daajiyo oo uu neefkiisa ku sii daayo si uu nin kale beertiisu u daaqo dee markaas waa inuu meesha beertiisa ugu wanaagsan iyo meesha beertiisa canabka ah ugu wanaagsan ugu magdhabaa haddii dab baxo oo uu qodxanta qabsado oo u wada gubo xidhmooyinka sarreenka ah ama sarreenka weli baalka ku yaal ama beerta oo dhan markaas kii dabka shiday waa inuu mag dhabaa haddii nin deriskiisa lacag ama alaab ammaano ugu dhiibto oo ninka gurigiisii laga xado oo markaas tuuggii la helo waa inuu labanlaab u magdhabaa haddiise aan tuuggii la helin markaas waa in ninkii guriga lahaa xaakinnada u soo dhowaadaa si loo caddeeyo inuu alaabtii deriskiisa fartiisa saaray iyo in kale waayo wax kasta oo xadgudub ah ama ha noqdo dibi aawadiis ama dameer aawadiis ama lax aawadeed ama dhar aawadiis ama wax kasta oo baadi ah haddii la leeyahay waa kan waa in labada qolo arrintooda xaakinnada la hor keenaa oo midkii xaakinnadu ku xukumaan waa inuu deriskiisa labanlaab ugu magdhabaa haddii nin deriskiisa ammaano ugu dhiibto dameer ama dibi ama lax amase neef uun markaas hadduu dhinto ama wax gaadhaan ama la kaxaysto iyadoo aan la arkayn markaas waa in dhaartii rabbiga la dhex dhigaa labadooda si loo caddeeyo inuu fartiisa saaray xoolihii deriskiisa iyo in kale oo kii lahaana waa inuu aqbalaa oo waxbana loo magdhabi maayo laakiinse haddii laga xado waa inuu isagu qofkii lahaa u magdhabaa haddiise dugaag bakhtiisto waa inuu marag ahaan u keenaa oo wixii dugaaggu bakhtiistay waxba ka magdhami maayo oo haddii nin deriskiisa neef ka amaahdo oo ay wax gaadhaan amaba uu dhinto isagoo aan ninkii lahaa la joogin kaasu hubaal waa inuu magdhabaa haddiise kii lahaa la joogay waa inuusan waxba ka magdhabin oo hadduu kiro ahaa kiradiisii waa laga xisaabay oo haddii nin sasabto gabar bikra ah oo aan doonanayn oo uu iyada la seexdo dee markaas waa inuu yarad ka bixiyo oo uu guursadaa iyada haddiise aabbaheed innaba u diido inuu isaga siiyo dee markaas waa inuu bixiyaa intii gabadh bikra ah yaradkeedu yahay saaxirad inay sii noolaato waa inaadan u fasaxin kuwa alla kii neef u galmooda hubaal waa in la dilaa kii wax u bixiya ilaah kale oo aan rabbiga keligiis ah ahayn kaas waa in dhammaantiis la baabbi'iyaa oo qariib waa inaadan xumayn ama waa inaadan dulmin waayo idinba qariib baad ku ahaydeen dalkii masar waa inaydnaan dhimin carmal ama ilmo agoon ah oo si kasta ha noqotee haddii aad iyaga dhibtid oo ay ii qayshadaan hubaal qayladooda waan maqli doonaa oo aad baan u cadhoon doonaa oo markaasaan seef idinku dili doonaa kolkaasaa naagihiinnu waxay noqon doonaan carmallo carruurtiinnuna agoon oo haddaad lacag amaahisid dadkayga masaakiinta ah oo kula jooga waa inaadan ku noqon sidii mid dayn ku leh ama waa inaadan waxba kor saarin haddaad deriskaaga dharkiisa raxmad uga qaadatid waa inaad u celisaa intaan qorraxdu dhicin waayo kaasu waa kan qudh ah oo uu isa saari jiray oo waa dharkii uu huwan jiray oo muxuu ku seexan doonaa oo waxaa dhici doonta in markuu ii qayshado aan maqli doono waayo anigu waan raxmad badanahay waa inaadan xaakinnada caayin mid dadkaaga u taliyana ha habaarin waa inaadan ka raagin inaad wax ka bixiso midhahaaga badan iyo dheecaanka macsaradaada oo curadyada dadkaagana waa inaad aniga isiisaa oo sidaas oo kalena waa inaad ka yeeshaa dibiyadaada iyo idahaaga toddoba maalmood waa inuu hooyadiis la joogaa maalinta siddeedaadna waa inaad ii bixisaa oo waa inaad dad quduus ah ii ahaataan oo sidaas daraaddeed waa inaydnaan cunin hilib neef oo dugaag berrinka ku bakhtiistay laakiinse waa inaad eeyaha u tuurtaan